Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa tababar u qabatay shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Kismaayo, waxaana si wadajir ah tababarka u daahfuray agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo ahna xogeeyaha dowladda hoose. Tababarka tababarka ayaana ujeedkiisu ahaa maaraynta kharashaadka dowliga ah ee degmada Kismaayo, waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee howlwadeennada degmada Kismaayo. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo ayaa ugu horreyn howlwadeennada ka qaybgalaya tababarka ugu baaqay in ay si wanaagsan uga faa'iidaystaan tababarka muddada uu socdo.
waxaan furanaynaa tababar loo furay shaqaalaha degmada waaxyihiisa kala duwan kuwaas oo dhammaantood hoos yimaada shan waaxood shantaa waaxood ee shaqaalaha degmadu waxay hay-adda u n d p iyo wasaaradda arrimaha guduhu ugu deeqeen tababar tababarkaas oo ah kor u qaadidda awoodda iyo kharasha kharash ururinta dowliga ah ee dowladaha hoose sidaa darteed tababarkan waxaan isleeyahay isagoo kale weli aan intaa hadda mas-uuliyadda hayay ma noo- nolooma qabanin oo dowladda hoose looma qabanin dowladaha hoose ama degmadaba looma qabanin wasaaradda iyo u n d p aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin inay noogu deeqaan kor u qaadid shuruucda iyo ilaalinta dakhliga iyo ururinta dakhliga iyo kor u qaadidda adeega bulshada inayna baraan inay noogu deeqaan aada bay ugu mahadsan yihiin marka koowaad waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaha dowladda hoose ee hoolkaani uga socda tababarka maanta waxaa la ydinka rabaa inaad noqotaan xubno si firfircoon oo xilkasnimo leh oo mas-uuliyad leh u qaata tababarkan dhankiisa cabdiwaaxid maxamed dhaqani agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa si rasmi ah u daafuray tababarka marka waxaa laga yaabaa xilligan hadda aan joogno ee, dadka hadda agaasimayaasha ka ah ee waaxaha degmada inuusan warkan u dhadhamin Een, wuxuu u dhadhami doonaa waan soconaa xilli uu warkaas dhadhamayaa la gaari doonaa hadduu la yiraahdo marka hadhowto uun xilli inay noqoto kugu soo booday waa laga wanaagsan yahay in la dadka lasii tababaro oo sida ay noqon doonto laga sii wada hadlo Een, ayaa jirta sababtoo eh wax kasta marka aada aragto oo dhisan een, wuxuu soo maray marxalado hore oo kala duwan buu soo maray xataa dowladda markii la dhisayay eh, xorayn baa jirtay eh, guddiyo farsamaa jiray oo soo dhisay doodaa jiray shirar baa jiray tanna waa sidoo kale sababtoo ee degmada waxaa la rabaa inay noqoto dowlad yar oo sideeda u shaqeysa hadduu ilaahay idmo oo markii la doorto dowladaha hoose waxay noqonaysaa dowlad sideeda isku maamusho oo qaybihii oo dhan leh sida hore aan u sheegnay hadduu ilaahay idmo marka tababarkan marka waxaa weeye waa tababar quseeya een, eh, waaxaha dhan ee ee, degmada marka tababaro kale ayaa inoo dhiman intaan bisha dhammaanin kuwaas marka ayaga waxwaax bay quseyn doonaan marka mar walbaba waaxdii markaas ee, aw quseeyo ayaan u yeeran doonaa hadduu ilaa yidhaahdo oo maarata tababar la siin doonaa